الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ودرسgeeni سدexaad ee kamid ahaa دروusta kitaabkan xsن المسلم waxaa dersigeenu maanta uu ka bilaabmayaa ducaaء الاستفتاح ducada salaada lagu furfurto
دعاء الاستفتاح يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم ويقول الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا ثلاثه اعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه ويقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق اللهم لك اسلمت وعليك توكلت وبك امنت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت انت الهي لا اله الا انت
istiftaax waxaa looga jeedaa iftitaaxu salaa marka maa macnaheedu salaada in iyadu ugu horeyso ee wax la akriyo ayaa iyada loogu horeysiinayaa marka laga yimaado niyada iyo takbiirat lixraamka marka la sameeyo niyada takbiirat lixraamna loola yimaado intaan qiraa'ada la bilaabin ayaa la akriyaya ducada wuxuu odhanayaa qofka tukanaya allaahuma ya allahu ilaahu baacid kala fogee beyni aniga iyo wa beyna khataayaaya aniga iyo gafafkayga ama khaladaadkayga inta noo dhaxaysa ilaahu aada u kala fogee kama baacadta si aada u kala fogeysay beyna almashriqi waalmagribi qorax ka soo bax iyo qorax ka dhac allahuma ilaahay naqinii iga nadiifi min khataayaaya khaladaadkayga iyo dembiyadeyda kamaa yunaqa sida loo nadiifiyo athoob alabyadu marada cad min addanas uska gayo wasaqda looga nadiifiyo allahuma ya allahu ilaahay iksilnii imaydh min khataayaaya dembiyadeyda iga maydh bithalji igaga maydh baraf walmaay iyo biyo iyo walbarad dhagaxa roobka la socda xadiidka saxaabigiisu waa abu hureyra radia allahu canhu khataayaana waa jamac mufradkeeda waa khatiia waxaana looga jeedaa dembiyada ayaa looga jeedaa marka addoonku ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ka barayaa isaga iyo dembiga in la kala fogeeyo oo macnaheedu yahay in marka horeba ilaahay subxaana wa tacaala uu dembiga ka ilaaliyo haddii dembiga uu ku dhacana in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka tirtiro o u ka dhaafo ilaahayna subxaana wa tacaala uu waafajiyo towbada haddii de uu ku dhintana ilaahay inuu cafiyo oo aanu dembiga ku ciqaabin marka fogeyntii addoonku uu doonayo dembiga in laga fogeeyo waxaa markaa uu sheegayaa inay m la mid noqoto sida qorax ka soo bax iyo qorax ka dhac ay u kala fog yihiin macnaheeduna waa mubaalaga fi lbucd wuxuu ku xeel dheeraanayaa un doonista uu doonayo isaga iyo dembigiisu inay kala fogaadaan de waxyaabaha mushaahadke inagu aynu aragnana qorax ka soo bax iyo qorax ka dhac fogaanshaha ay kala fog yihiin laba kala fog ayaynaan ogeyn markaa kii aynu ogeyn aynu garanaynay ayaa tusaalaha laynagu siiyey allahuma naqinii macnaheedu waa nadifnii min khataayaaya macnaa iga dhaaf dembiyada oo taasna waxaa laga qaadanaya dembigu inuu yahay shay wasak ama uskag oo kale ah halka markaa markiiba uu wasakheynayo uu madoobeynayaana waa qalbiga sida ilahay uhi kalaa bal rana calىa quluubihim maa kanuu yagsibuun rasuulkuna u yihi calayhi الsalaatu wasalaam تcرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب شhربها نkتت فيه نكتة سوداء فitنka iyo xmaanaha iyo dembiyada ayaa sف فlاadan usoo gala oo kacawda laagaheedoo kale ah qaلبiga qaلبi kastoo markaa أqبلa bar madow baa lagu dhuftaa marka dembi kasta waa bar madow oo qofka qaلبigiisa ku dhacaysa towbaduna waxa weeyaan daxal ridis bay u tahay qolof ridis iyo daxal biin ayay u tahay qofka muslimkaa qalbigiisa marka dembiyadu maadaama ay yihiin shayga qalbiga madoobeynaya bal qofka xubnihiis kale raadka ku yeelanaya ayaa addoonku odhanaya allahuma naqinii ilaahu iga nadiifi min khataayaaya markaasa weliba wuxuu ku shabahayaa nadaafadda uu doonayo inuu kana ka nadiif garoobo dembiyada sida marada cad ay uga marka la moodho ay mid nadiifa u noqoto oo dee uskagii iyo wasakdii aanay waxba ku hadhin waayo wasakdu marada cad haddii ay ku dhacdo waa ka muuqan og tahay maryaha kale markay ku dhacdo oo marada cad mid la nadiifiye noqon mayso ilaa aan uskaga aan lagaga tegin laakiin maryaha kale waxaa dhici karta iyadoo laisleeya waa la nadiifiyey inay uska qarsadaan marka macnaheedu waxa weeye ilaahu dembiga waxba haygaga tegin mid muuqdo iyo iyo mid qarsoontoona sida marada cad marka la meedho uskag muuqdo iyo mid qarsoon midnaba aan loogaga tegin ilaahu dembiga waxaa igaga maydhaa biالthalji baraf walmaa iyo biyo iyo walbarad dhagaxaa roobka la socda oo waxaynu ognahay biyaha saddex nooco biyaha kamida weeye noocyadani barafku dee markuu dhalaalo waa biyawun dhagaxaasi roobka la socda laftiisu markuu dhalaalana waa biyawun marka saddexdaa nooce biyaha kamidiiba wasakdiya uskaga si fiican bay u maydhaan qofkana si fiican bay u daahiriyaan oo ay u nadiifiyaan marka saddexdaa nooc sida ay u maydhaan uskaga iyo wasakda najaasaadkana ay u suuliyaan sidaasoo kale waxaad ka dhigtaa kuwo dembiguna uu iga raaco oo dembigana suuliya macnaa markaan maydho maydhasho sharciga ama aan weysaysto mid sabab u noqota mid dembigii iga inay dembigii iga maydho ilaahw ka dhig rasuulku calayh الsalaatu wasalaam waa ka yihi ida tawadaأ alcabd اlmuslim aw اlmumin فغsل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعyنيه مع الماء أو مع آkخر قطر الماء adoonka مسلمkaah markuu weysaystay wejigiisa uu mayro waxaa wejigiisa ka baxda dembi kasta oo eegmo xaaraana oo eegay shay aan loo ogolayn ay usoo jiiday biyahaasay raacdaa ama tifta u dambeysay biyaha kamida bay raacdaa marka biyahaan ku weysaysanaya ama aan ku meedhanaya ilaah dembiyada iga raaci wey waa duco aada u qiimo badan waxaa ka mida ducooyinka salaada lagu furfurto subxaanaka ilaahay xumaan oo dhan baan kaa nasahayaa usabixuka tasbiixan allaahuma ya allahu ilaahayow wa bixamdika tasbiixdaas oo la xidhiidhsan ammaantaada iyo mahadnaqaaga wa tabaaraka waxaa barako badnaaday barakadiisu ay badnaatay ismuka magacaaga barakada ilaahay subxaana watacaala magacyadiisu dee samada iyo dhulkaba waa gaadhay oo isamka ilaahay arraxmaan la dha hadaynu tusaale usoo qaadano dee isamkaa barakada ka dhalatay oo ah raxmada ilaahay subxaana watacaala dee samo iyo dhul iyo adduun iyo aakhiraba waa mid taalla wa tacaala waxaa sareeyey jaduka ee cadamatuka weynidaada ayaa iyaduna mid saraysaa walaa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro hayruka oan adiga ahayn oo mid kastooo cibaadada wax laga siiyo ama la caabudaba baatil baa lagu caabudaya marka jaduka mana waa cadamatuka macnaheedu maha in si khaldan markaa loo fasiro dee kelimaad kaleo kelmad waxaa jirta mid ay isku lafdi yihiin laakiin ay kala macno duwan yihiin oo dee jedka awowgana waa la yidhaahdaa inkastoo isagu yahay mid daalkiisu yahay mukhafaf midaan shad lahayn waxaa ka mida ducooyinka wajahtu waan jiheeyey wajhi wajhiya wejigeyga liladi allihii xaggiisa ayaan u jeediyey fatara abuuray asamaawaati samooyinka iyo waalarda dhulalka markaa wejigeygaan xagga ilaahay u jeediyay macnaha ay xambaarsantahy waxa weeye akhlastu diinii wa camalii wa qasadtu bicibaadatii lilaahi subxaana wa tacaala waxaan diintayda u khaalis yeelaya camalkaygaba cibaadadiina aan ula qasdiyayaa allaha samooyinka iyo dhulalka abuuray oo maxaa loo sheegay ilaahay samooyinkai dholalka inuu abuuray dee mar hadduu yahay ka wax abuuray isaga ayuunbaa xaq u leh in la caabudo cibaada loo gooni yeelo xaqna maaha in isaga cid kale laga dhexaysa xaniifan anigoo ah mid mukhlisa yaana muwaxida oo mustaqiim oo toosan oo asalkeedu waxa weeye ay maailan ila diin اlxaq huwa alislaam anoo mid u leexday diinta xaqa dhinaceeda oo baatila ka soo leexday marka xaniif waa muwaxidka xagga tawxiidka waxa weeyaan waddadiisa mara waddada shirkigana iska ilaaliya wamaa ana anuu kama midihi min almushrikiina mushrikiinta oo xaniifan unbay dee caddayn u tahay iyo fasiritaan oo xaniifan laftiisa ahaa mushrik meeye muwaxid baana wamaa ana min almushrikiinana way sii caddaysay ana mushrikiinta kama mid ihi la caqiide maihi lana camal maihi mid isu ekeysiinayo oo dee lagu tirin karana maihi ila qof baa isagoo caqiid ahaan ka duwan ayaa markuu isu ekeysiya waxaa dhici karta dee in lagu tiriyo laba moodaba dee inuu kaafir yahay siduu ugu ekaaday ina salaatii salaadayda iyo wa nusukii ana gowracayga waa nusuk halkan gowraca lagu fasiray waxaa kaloo markaa lagu fasiray annusuk ana cibaadaadka oo dhan waxaa lagu fasiray acmaasha xajka oo intaba dee nusuk waa laydhahda marka gowraca iyo salaadana waa laba cibaado waaweyn oo in badan la xidhiidhiyey sida aayadda qul ina salaatii wa nusuki xadiidkan laftiisana aynu ku aragno iyo aayadda kale ee ilaahay u yihi faصali lirabbika wanxar sida markaa salaada ilaahay xaq ugu leey gowracana xaq ugu leeyahy haddii cid kale loo tukado sida ay shirki iyo gaalnimo u noqonayso ayaa haddii cid kale gowrac lagu weyneeyo ama loogu dhowaadana shirki iyo gaalnimo ay unoqonaysa wamaxyaaya noloshayda yaana waxaan samaynaya intaan noolahay weyaan macno wamaxyaaya intaan noolahay waxa aan samaynayo wamamaati iyo marka aan geeriyoodo camalka aan ku dhimanayo manaa wamamaati waxaa looga jeedaa ana alcamal aladi amuutu caleyh arrinta aan ku dhimanayo iimaanka iyo camalka saalixa lilahi ilaahay baa iskale rabilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah makhluuqaadka o dhan rabbi waa isagu abuuray oo mulkiya oo maamula laa shariika low cid la wadaagtaana ma jirto salaada iyo gowraca iyo inta aan noole waxaan samaynayo iyo waxa aan ku dhimanayaba geeridu igu imanayso intaba ilaahay baan ukhaalis yeelaya weyaan macnuhu wabidaalika arrinkaas ayaana umirtu lay faray oo ilaahay baa i faray subxaana watacaala inaan muwaxid noqdo wa ana aniguna min almuslimiina kuwa ilaahay u hogaansamo ayaan ka mid ahay allahuma ya allahu ilaahayow anta almeliku adiga ayaa ah ka boqorkaa ee caalamka oo dhan leh adduun iyo aakhiraba waxa yaalla oo ilaahay baa mulkiga iska leh qul illaahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa tabaaraka aladii biyadihi lmulk laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga mooyaane anta adigu rabbi rabbigay baa tahay kay abuuray ee ile ee imaamula wa ana cabdik ana addoonkaagi baan waxaad xaq igu leeday inaan ku caabudo marka waa tawasul oo addoonku waxaa soo socota inuu ilaahay baryi doono markaa baryadu ka horeysiinaya horta ilaahay inuu ammaano dalamtu nafsii naftayda ayaan meel kaga dhacay oo bimacnaa waxaan ku arooriyo aan mariyey meelaanu ilaahay ogolayn oo lagu halaagsamo waictaraftu bidanbii dembigeygana waa qiranaya oo qirashada markaa addoonku dembiga uu qirtaa waa bidaayatu tawba waa tawbada bilowgeedii weyi waana aadaab ay tahay in laga horeysiiyo dembi dhaaf dalabka rabbanaa dalamna anfusanaa wain lam takfir lana watarxamna lanakuunana min alkhaasiriin aadam iyo xaawaa baa sidaa yihi nafteeda ayaanu dulminay haddaan noo dembi dhaafo marka horta qirashadii bay horeysiiyeen kadib bay dalbeen ilahay inuu dembi dhaafo fakfir lii ilaahayow dembiyadeyda igu astur oo ii dhaaf fakfir lii ilaahw ii dhaaf dunuubii dembiyadeyda jamiican dhammaantood inahu arrin wuxuu yihi laa yakfiru ma dhaafo adunuuba dembiyada ilaa anta adiga mooyaane waman yakfiru dunuuba ila allah ilaah ayuunbaa dhaafi kara marka waa in ilahay dembi dhaaf la weydiisto hadihi caqiidat lmuslimiin wahdini ilaahw igu hanuuni liaxsani اakhlaaqi akhlaaqta u wanaagsan macnaa iwaafaji macnaa dhaqanka u wanaagsan akhlaaqduna dee waa kelmad macnaheedu ballaarhan yahay waa diinta oo dhan maaha in khalqiga un si fiican loola dhaqmo oo qura oo albiru xusnu اkhuluq waa ka yihi rasuulku khayr oo dhami wuxuu ku urursayay xusnu اkhuluq marka akhlaaqda u wanaagsani waa tawxiidka kudayashada rasuulka calayh الsalaatu wasalaam ilaahay oo la adeeco oo xaqiisa laga soo baxo xaqa khalqigana in la ilaaliyo si fiican loola dhaqmo kuluhaa min alakhlaaq laa yahdi kuma hanuuniye addoomaha liaxsani akhlaaqda teeda u wanaagsan ilaa anta adiga mooyaane oo ilaahay subxaana watacaala akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan mid waxa uu ka dhigay mid khilqiga addoomaha uu ku abuuray oo dabciyaba midna ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka dhigay mid muktasab ah oo asbaabtii lagu kasban lahaa buu fududeeyey oo uu caddeeyey wasrif canii ilaahu iga leexi sayi-ahaa akhlaaqda teeda xun laa yasrifu canii aniga igama leexin karo sayi-ahaa teeda xun ilaa anta adiga mooyaane labeyka ilaahayow ku yeelay oo waxaan ahay mid daacadaada iyo kaamar qaadashadaada joogteynaya ay ana muqiimu calaa طaacatika waya macnuum wasaacdeylka ilaahay waxaan ahay mid manaa wax ku raali geliya ka shaqeynaya marka waxaa loo tasniyeeyo dee laba looga dhigay labeyka iyo wasacdeyka waa la ta'kiidinaya oo labeyka labeyk ama ajabtuka ajabtuka halkii laga odhan la hi labeyk wاlkhayru khayrkuna kuluhu dhammaantii biyadayka labada gacmood buu ku jiraa khayr oo dhan ilaahw adiga ayaa hayo weeye cidda ilaahay la doono cid ka hor istaagi kartaa ma jirto cidda ilaahay u ka qadiyana cid siin kartaa ma jirto washaru sharkuna laysa ileyka mid adiga lagu soo tiiriya ma aha marka taana macnaheedu maaha sharka ilahay inaanu qadarin shar iyo khayrba ilahay isaga ayaa qadaray lakin washaru sharku laysa ileyk ay laysa yutaqarabu ileyk adiga mid lagugu soo dhawaado maaha oo qof shar sameeyey sharkaasi dee adiga kuu soo dhaweyn maayo sidaa waa la yihi laa yascadu ilaykana waa la ha sharu sharku laa yascadu ilayka sharku xaggaaga uma soo kaco o dee ilayhi nacam wاlcamalu الصaalixu ilayhi yascadu اlkalimu الطayib wاlcamalu الصaalixu yarfacu wey hadalka wanaagsan baa xagga ilaahay u kaca camalka saalixaana ilaahay subxana watacaala waa rafciya waxaa kaloo la yihi washaru laysa ileyka macnaheed waxa weeye laa yudaafu ileyk sharka laguma idaafeeyo adoo abuuray sharka waxyaabaha shar kale oo qadaray haddana iyadoo lagaa edabsanaayo sharka laguu soo tiirin maayo oo ilaahay markaad baryeyso manaa d aadaab wanaagsan maaha inaad tiraa yaa khaaliqa shari laa shaka inu ilaahay shar iyo khayr ba abuuray lakin haddana aadaabta wanaagsan ka mid maaha inaad sharka ilaahi subxana watacaala aada u nisbayso washaru laysa ileyka waxaa kaloo la yihi manaa waxyaabaha sharka ee addoomaha shar ku ah ee aada qadartay manaa xukumkaaga marka loo ego shar maaha ilaahay inuu xukumay xukumkaa ilaah uu xukumay arrintaasi inay dhacdaa shar maaha lakiin wixii xukumka ka dhashay ayaa shar noqon kara khayrna noqon kara waayo xukumka ilahay wuxuu ku dhisan yahay cilmi iyo iyo xikmad buu ku dhisan yahay tusaalahaan iminka ibliis oo kale ibliis waa shar soo maaha laakiin ilaahay subxana watacaala abuurista uu abuuray oo xukumay makhluuq ibliis la ihahda inuu jiraa shar maaha xukumkaa ilaahay oo ilaahay xikmadiyo ujeedu ka laha waxyaaba badan baa jiro oo dee haddaanu ilaahay ibliis abuuri lahaynna dee meesha ka maqnaan lahaa walihaadaba ilaahay xikmadiisu keensatay inuu ibliis abuuro ana anigu bika adiga ayaan ku magan gelaya wa ilayka adiga ayaanan ku cuskanaya ama ana bika axyaa wa amuut adiga ayaan ayaa noloshayda iyo geeridu ay ku xidhantay wa ilayka ay almarjic xaggaaga ayaanan usoo noqonaya ama ana anigu bika ay qaa'imun bika adiga ayaan kugu taaganahay haddana adigu ilaalin oo aanad ijirsiin dee mid jiraayo ma ihi wa ilayk ay waraagibun ilayk mid naxariistaada iyo fadligaaga rajeynaya ayaan ahay sidaana waa loo macnayn karaa tabaarakta ilaahu barakadaadii ayaa badnaatay wa tacaaleyt waanad sarraysay oo mid sarrayntiisa iyo weyneyn wa weynidiisuba ay badan tahay baata waxaa ka mida dacooyinka inuu yidhaahdo addoonku allaahuma ya allahu ilaahayow rabba jibraa'iila jibriil rabbigiiow jibriilna macnihiisu waa iyo mikaail iyo israafiil intaba macnahood waa cabdullah waa addoonkii ilaahay macnaheedu wa mikaaila mikaail malaga la idha allaha rabbiga u ahaw wa israafiila israafiil allaha rabbiga u ahaw faatiro samaawaati samooyinka rabbiga abuurayow iyo walardi dhulalka caalim algeybi waxa maqan allaha ogow iyo washahaadati waxa joogabe ama aragnaba anta adiga ayaa taxkumu kala xukumaya beyna cibaadika addoommahaaga fii maa shaygii kaanuu ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna inay isku khilaafaan ihdinii hanuuni limaa shaygii ikhtulifa fiihi la ysku khilaafay ee min alxaqi xaqa ka midka ahaa biidnika ogolaanshahaaga igu hanuuni innaka adigu tahdi waad hanuunisaa man tashaau ka ad doonto ilaa siraaطin mustaqiim waddo toosan oo meel saxageysa ayaad ku hanuunisaa marka ducada waxaa ka horeeya tawasul tawasulka macnihiisu yahay qofku inuu sameeyo baryada horteed wax ilaahay u dhoweeye subxaana watacaala sida ammaan ilaahay uu ammaano weyneyn uu weyneeyo marka ilaahay subxaana watacaala imika addoonka ducadan akriya wuxuu ugu tawasulay ama ugu dhowaaday intaanu ilaahay baryin dee sifaadka ilaahay uu leeyahay oo ay ka mid tahay kownuhu khaaliqa limakhluuqaati cadiima inuu ilaahaya mid abuuray makhluuqaad waaweyn oo baleeg jibriil iyo mikail iyo israafiil baa malaaigta laga soo xulo si gaara loo sheegay sharaftooda awgood marka sharafta iyagu ay leeyihin waxay daliil u tahay rabbiga abuuray sharaftiisa weynidooda waxay daliil u tahay rabbiga abuuray weynidiisa saasoo kale samooyinkiiyo dhulka dhulalka abuurka ilaah u abuuray baa la sheegay oo makhluuqaad waaweyn wa cadamatu lmakhluuqi tadulu calaa cadamati lkhaaliqi makhluuqa weynidiisuna waxay daliil iyo calaamad u tahay khaaliqii abuuray weynidiisa waxaa ilaahay subxaana watacaala saasoo kale addoonku ugu tawasulay ilaahay inuu yahay ka sifadaa le caalim algeybi washahaada waa sifo cid la wadaagtaana aanay jirin qofka yidhaa cid baa la wadaagtana waa ku kufriyaya waxaa markaa uu sheegayaa addoonku inuu ilaahay addoomihiisa kala kala xukumi doono yowma alqiyaama maanta dee waa adduunyada inta la joogo aada baa laysu khilaafsan yahi gaalo noocyo badan iyo islaam islaamka laftiisii baa iskhilaafsan mid waliba inuu isagu xaqi ku taagiyay buu sheeganaya laakiin maalin baa jiri doonta dad badan baa laga inay ku khaldamaan ay kala garan waayaan lakin maalin baa jiri doonta aan cidna isku khaldamayn oo ilaahay subxaana watacaala uu kala saarayo almuxiqa min almubطil marka adiga maxaa kula gudboon in ishtabahat alayki calayka alumuur hadday arrimuhu isaga kala ekaadaan dadka qaarkood baa taxayuro sooma markay arkaan iyadoo la iskhilaafay culimo iskhilaaftay wadaado iskhilaafay muslimiin iskhilaafsan oo meel xaqu jira buu qofku garan waayaya ku wareeraya laga sabab ugu noqotaba inuu diintii ka fitnoobo la waa inuu ilaahay baryo waa inuu horta niyada khaalis yeelo isagu xaqdoon inuu yahay wax kale aanu doonahayn oo in qofkan ujeedo kale isaga ay u qarsoon tahay oo qof uu utacasubaya iyo iyo wax yaroo isagu uu difaacanaya iyo waxay ka mid tahay waxyaaba dadka xaqa seejiya horta waa ina niyadaadu khaalis tahay oo xaq mooyaane wax kale waa inaanad doonahayn waa inaad lafahaada badbaadinayso mar labaadkana waa inaad ilaahay ka barido wadada saxda inuu kuwaafajiyo ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnik tira ilahu addoomahaagii baa iskhilaafaye kala garan waaye kooda saxsane ilahu wadada saxdaa igu hanuuni waayo ilahay baa wadada saxdaa ciduu doono ku hanuuniye haddii nabiy llaahi muusa markii uu qaxaye cadowga uu ka cararayay ilaahay uu weydiistay wadooyinka meeshuu u socday loo maro wadada u saxsan inuu ilaahay ku hanuuniyo waa waddo adduunyo maxaad umalaynaysaa wadooyinka ilaahay raallihashihiisa iyo naciimkiisa iyo jannadiisa loo maran miyaanay u mudnayn in ilaahay la weydiisto inuu ilaahay subxana wa tacaala kugu hanuuniyo waxaa ka mida ducooyinka allahu akbar allahu ilaahay baa akbaru weyn kabiira ay takbiira kabiira weyneyn weyn ayaan ilaahay weyneynaya allahu akbaru kabiira allahu ilaahay baa akbaru weyn kabiira ay takbiira kabiira weyneyn aada u weyn baan ilaahay weyneynaya wey macno allahu akbaru kabiira walxamdu amaan iyo mahadoo dhami lilahi ilahay bay usugnaatay kaiira ay xamda kaiira ay axmedu rabbi xamda kaiira waxaan rabbigay u xamdiyayaa xamdi fara badan walxamdu lilaahi kaiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allah ilaahay baa xumaan ka nasahan bukratan gelin hore iyo waa asiilan iyo gelin dambaba yaana awala nahaar wa aakhirahu maalinta gelinka horaanteeda iyo aakhirkeedaba halaatan saddex jeer buu iyadana odhanaya subxaana allahi bukratan wa asila saddex jeer buu ku celinaya acuudu billaah ilaahay baan ka magan gelaya min ashayطaani shayaankii baan ilaahay ka magan gelaya sharkiisa iyo dhibkiisa waxaanan si gaara ilaahay uga sii magan gelayaa min nafkihi shaydaanku inuu afuufo oo kibir uu igu dhaliyo oo maxaa nafki markaa kibirkii maxaa nafki iyo afuuf looga cabiray lannahu qofka iskibrinaya waa is afuufaa dee waa isla weyi gaar ahaan marka la amaano wa naftihi baan ilaahay kaa magan gelayaa gabaygiisa oo annaftu waa ashicru wey waa gabayga oo nimanka shucarada ama gabyaa ammaan la xadhaafiyey ama cay iyo weerar qof la weeraro ama qabiil dee waxaa ku kalifaa waa shaydaanka shaydaankuna dee kii insiga iyo kii jinka labadu waa ku jiraan meesha marka in shaydaanku gabay xun uu igu soo tuuraan ilah kaa magangelaya gabayguna waa hadalka ayuunbuu la mid yahay oo faxasanu xasan qabiixu qabiix kiisa xunina kiisa wanaagsanoo wanaagsan ka xunna waa xun wa hamzihi baan kaa magan gelaya inuu shaydaanku i derdero oo oo uu iwaalo allaahuma ilaahay ow laka alxamdu adiga ayaa mahadoo dhami ay kuu sugnaatay wuxuu rasuulku ducadan akhriyi jiray fii salaati leyl ayuu ku furfuran jiray idaa qaama min alleyl yatahajad ayuu akhriyi jiray si gaara anta nuuru samaawaati waalard adigu waxaa tahay samooyinkiiyo dholalkaba ka nuuriyey ee sifatu nuurna ku sifaysan waman fiihina iyo cidda joogta samada joogta ama dhulka joogta walaka alxamdu mahadoo dhan adiga ayaa lay amaan oo dhan anta adigu qayimu samaawaat samooyinka ka xifdiye ilaaliyaad waabay nagu soo dhici lahayd bad haddaanu ilaahay naga hayn iyo walardi dhulalka ka ilaaliye ayaa tahay iyo waman fiihina cidda joogtaba walaka alxamdu mahad iyo amaan o dhan adiga ayaa leh anta adigu rabu samaawaati samooyinka rabbigood baat iyo walard iyo waman fiihina cidda ku dhex nool walaka alxamdu mahadiyo amaan o dhan adiga ayaa leh laka waxaa kuu sugnaaday mulku samaawaati samooyinka lahaashooda iyo walardi dhulalka iyo waman fiihina cidda joogta walaka alxamdu mahad oo dhan baa kuu sugnaatay anta adigu meliku samaawaati walard samooyinka iyo dhulalkaba ka mulkiye ayaa tahy walaka alxamdu mahad oo dhan baa kuu sugnaatay anta alxaqu aduu ka xaqa baatay jiritaankiisu uu dhab yahay ilaahnimadiis iyo cibaado inuu mutayste inuu mutaysteena dhab ay tahay wawacduka alxaq yaboohaaga iyo ballanqaadkaaguna waa mid xaqa in allaha laa yukhlifu lmiicaad ilaahay subxaana watacaala wixii uu u yabooho addoomaha manaa kagama baxo wawacduka ballanqaadkaaguna alxaqu weey waqowluka qowlkaaguna alxaqu weey ilaahay hadalkiisu waa xaq oo axkaamtiisuna waa cadaalad akhbaartiisa iyo wararkiisuna waa waa run xaqnimada qowlka ilaahayna waa ta wa liqaawka la kulankaaguna alxaqu weeyi in addoomuhu kula kulmi doonaan waliba addoomaha muuminiinta ay ku arki doonaan waljannatu xaqun jannaduna waa mid xaqa waa mid imikaba jirtaba waa abuuranta xaqun ay mawjuudatun weeye macno wanaaru naartiina xaqun waa mid jirta iyaduna wujuuduhaa mutaxaqiqun jiritaankeedu waa mid xaqiiqoobay wالnabiyuuna xaqu nebiyaduna waa kuwa xaqa macnaa in aada adigu soo dirto aada u wayooday u waxyootay ayaa xaqa wa muxamadu salى اllahu alayh wasalam xaqun oo nebiyada waa ku jiraa nebi maxamed dana si gaara loo sheegay oo inuu nebi yahay waa mid xaqa oo dhaba saacatu xaqun qiyaamo inuu dhacayaana waa mid xaqiiqa ah mutaxaqiqun qiyaam ah allaahuma ya allahu ilaahu laka aslamtu adiga ayaan kuu hogaansamaan isu kaa dhiibay wacalayka tawakaltu adiga ayaan ku tala saartay waan isku kaa hadlaynayaa wa bika aamantu adiga ayaan ku rumeeyey wa ilayka xaggaagan anabtu usoo noqday wa bika adiga ayaan khaasamtu aan ku dooday oo bimacnaa aan kula dooday cidda mucaanidiinta xaqa ka hor imanaysa dee xujajka iyo adilada waxa weeyaan ilaahw aada siisay ee aada soo dejisay ayuun baan cadowga kula doodaa wey wa ilayka xaggaagaan xaakamtu aan usoo xukum doonto oo cid kastoo markaa aanu isqabanno meel kaloo lama xukum tagee dee xagga sharcigaagan anu ula xukum tagaa wey fakfir lii ilaahayow ii dhaaf maa qadamtu wixii aan horu marsaday ee hore aan u sameeyey iyo wamaa akhartu wixii aan dib u dhigee dee aan samayn doonaba waktiga soo socda wamaa asrartu wixii aan si hoosa u sameeyey oan dadka ka qarsanayey iyo wamaa aclantu wixii aan muujistayba anta almuqadim adiga ayaa ka wax horu mariya wax hore u dhiga wa anta almuakhiru adiga ayaa ah ka wax dib u dhiga laa ilaha wixii aada soo hormarisaana waa soo hormari wixii aad dib dhigtaana waa dib dhici doonaa laa ilaha mid xaq lagu caabudo ma jira ilaa anta adiga mooyaane anta adigu ilaahi ee macbuudii baa kaana caabudayo laa ilaaha ilaa ant mid xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane hada kulluhu bal adciyada ama ducooyinkaenu akriyan o dhan u fiirsada duco markaa tawxiid ka marhani ma jirta ama way yar tahayba ilaahay subxaana watacaala keliyeyntiisii baa lagu celcelinaya waa waa dikriga ugu weyn ee ilaahay lagu xuso in waxdaaniyadiisa afka carabka lagu badiyo oo lagu soo celceliyaa qalbigana de waa inay taasi gasho laguna camal falo waxaa markaa la isweydiin karaa su-aal su-aashaasi waxay tahay rasuulka miyaanu ilaahay subxana watacaala dembigiisii hore iyo kiisii dambeba dhaafin jawaabtu waa haa maxaa haddaba sababaa rasuulku in ilahay dembi dhaaf weydiisto fakfir lii maa qadamtu wamaa akhartu ilaa hadalkan cidda tidheenu kaga dayana waa nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam waxay yidhaahdeen ahlulcilmigu raxmat ullaahi calayhi markay xadiidkaasi sharaxayaan hada min الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam min baabi الtawaaduci wa hadmi الnafs arrintaasi rasuulka waxay ka tahay manaa isdhuldhig iyo isla weynida oo naftiisa uu ka fogeynayo waxa kaloo ay ka tahay barista ummaddiisa uu barayo haddaanu rasuulku sidan odhan lahayn de sidaynu ku baran lahayn oo adciyadii iyo adkaartii aynu akriyi lahayn ayuu rasuulku ina baraya waayo de inagu macsuumiin ma nihiin dunuubtana waa laynagu imtixaamay iyo inaynu ka gaabino ilaahay taacadiisa subxaana watacala nasal allah asalaama walcaafiya
دعاء الركوع يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويقول اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي ويقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه
وحيرانا يامركم ركوعه subxaana waxaa xumaan oo dhan ka nasahan ama aan ka nasahaya aan ka fogeynaya rabbi rabbigay alcadiimi ee ahaa mid weyn halaaa maraad saddex jeer buu saa odhanaya waa xadiiثu xudayfa ibn اlyamaan markaa saddex jeer maa macneed inay waajibta hal mar hadduu idhaahdo haddii la yidhaahdaba dikrigani waa waajib hal mar buu waajibu kaga dhacaya laakiin ahlucilmigu waxay yidhahdeen inaanu saddex ka yarayn ayaa sunno ah waana ka badin karaa subxaanaka ilaahaw nasahnaantaade allaahuma ya allahu ilaahay rabbana e ya rabbana wabixamdika iyada oo tasbiixdaa ay la socoto xamdina allaahuma kfir lii ilaahay ii dembi dhaaf marka xadiidkan waa xadiidu caaisha waxaanu daliilo yahay in rukuucda lagu ducaysan karo oo dadka badankooda waxay moodaya inaan rukuucda lagu ducaysan karin oo xadiid baa marka had iyo jeeraale si aan saxayn loo fahma bukhaarina waxaabuu u baabaystaba baabu ducaai fi rukuuc baabka in rukuucda lagu ducaysan karo oo xadiidkan laftiisa ayaa markaa uu keenay marka tasbiix iyo ducaba waa la israaciyey muxuu ducado qor ugu baabaystay dee tasbiixda iyada layskuma haysto waa iska waadix laakiin markuu yihi rukuucdaa lagu ducaysanayaa baabkii ka warramayey wuxuu radinayaa qolooyinka yihi waa makruuh in lagu ducaysto fi rukuuc sida imaamu maalik oo kale qolooyinka yihi markaa rukuucda in lagu ducaysto ma aha waxay xujaysteen xadiidka muslim warinayo min xadiidi ibni cabaas faama arukuuc facadimuu fiihi rabba rukuucda dhexdeeda ilaahay weyneeye wa ama asujuud faijtahiduu fi ducaa sujuuddana ducada ku dadaala faqaminuun an yustajaaba lakum waxaad mudantihiin in l laydin ajiibe oo laydinka aqbalo ducade marka waxaan lena xadiidka lama daliishan karo facadimuu fiihi rabba mafhuuma leh oo ilaahay u weyneeye oo ha ducaysanina maaha macno sida faijtahiduu fi ducaa ba aanay mafhuumu lahayn oo macnaheedu duca mooyaane wax kalaa soo hadal qaadin miya ilaahay ha weyneyni sujuudda dhexeeda miya macnaheedu waa maya ilaahay rukuucda dhexeeda weyneyna ha ducaysani maaha macnaheedu in markaa dee rukuucda dhexeeda lagu ducaysan karana xadiidkani daliil buu yahayo allaahuma kfir lii ayuu rasuulku rukuucda dhexeeda odhan jiray allahuma kfir liina dee waa duco dembi dhaaf addoonku uu ku ducaysanaya waxaa ka mid ah adkaarta la akriya sujuudda rukuucda dhexdeeda subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati wاruux marka subuuxun ay huwa ilaahay subuuxun waa mid ka nasahan ceeb iyo nuqsaan oo dhan quduusun weeye waa mid ka طahiran ceeb iyo nuqsaan oo dhan rabulmalaaikati malaaigta rabbigeed weye makhluuqaadka o dhan buu rabbi u yihi lakin idaafadan waa idaafatu tashriif malaaigtu laa yacsuuna allaha ma amarum wayafcaluuna maa yu'maruun waana makhluuqaat waaweyn marka la makhluuqaadkaa sharafta badan ee waaweyn ilaahay baa rabbi u ah maxaa meesha ka muuqanaya ilaahay sharaftiisa iyo weynidiisa rabulmalaaikati malaaigta rabbigeed weeye iyo wruux ruuxna rabbigii wey marka ruux a waa malaku jibriil malaaigtaa buu kamid yahay haddana maxaa gooni loogu loogu soocay waa min baabi tafdiil watashriif inuu malaaigta sharaf iyo fadli dheer yahay bay taasi cadaynaysa qur-aankana waa kusoo aroortay iyadoo gooni loo sheegay watanazalu lmalaaikatu wاruux waxaa kaloo iha ruux waa qeyb malaaigta kamida sinfu min min almalaaika waxaa kaloo dhaa ruux waxaa looga jeedaa ruuxdan dadka ku jirtaba oo ilaahay waa rabu lmalaa'ika waana rabu ruux arwaaxda o dhanna isaga ayaa rabbi u ah allaahuma ya allahu ilaahayow laka rakactu ayaa kamid ah adkaarta adigaan kuu rukuucay marka ficilka marka la dib dhugo ee jaar iyo majruurkii oo laka alla soo horeysiiyey maxay noo faa'ideyneysaa macnaa xasr ama ikhtisaas in rukuucdan ilaahay uu la gaar yahay subxaanahu wa tacaala oo cid kale aanu addoonkan u rukuucin wabika aamantu adiga ayaan ku rumeeyey walaka adigaan aslamtu ku hogaansamay khashaca waa khushuucay laka adiga samci maqalkaygii oo basari araggaygii wa mukii maskaxdaydii ama dhuuxaygii dhuuxaygii dee maskaxduna waa nooc waxaa muk loo yihi waa nooc kamida markaa dhuuxa wa cadmi iyo laftaydii baa ku khushuucday iyo wacasabi seedaydii wamaa shaygii baa ku khushuucay istaqalat bihi isaga ay sido qabani lugtaydu oo lagu jirkii oo dhan bay sidaan soo ma jirki o dhan baa ku taagan marka jirkayga o dhan baa ku khushuucay weyaan macnu marka khushuucda xubnahan ay khushuuceen macnaheedu waa maxay manaa ilaahay aday ku hogaansameen ay ku adeecayeen weyaan macnu xubnahanina waa xubno dee aada muhim ugu ah qofka bani aadamka waxaa si gaara loogu sheegay oo maqalka marka la leeyahay waa khushuucay manaa wuxuu dhegeysanayaa xaqa baatilka dhegeysigiisana waa ka jeesanaya khushuucdiisa waa tahay indhuhuna xaqay eegaya baatilkana waa ka jeesanaya wahaakada xubnaha kalena mid walba khushuucdiisu waa bixasabihi subxaana waxaa nazahan diljabaruuti allihii ku sifaysnaa awoodda badana wax uu ku muquuniyo wa aljabru wa alqahru wey waa muquuninta allihii muquuninta ku sifaysnaa awood uu cadowgiisa ku muquuniyo leh waana min sifaati illahi subxaana wa tacaala marka waa aladi yaqharu lcibaad calaa ma araada min amrin wa nahyi wاlmalakuuti allihii waxa weeyaan mulkiga iska lahaa dilmulki halkii laga odhana almalakut la almalakut waxay faa'ideynaysaa mubaalaqo xeel dheeraansho lagu xeel dheeraanayo sugista ilahay loo sugaayo mulkiga wاlkibriyaa allihii subxaana wa tacaala weynida iska lahaa oo inuu isweyneeye xaq u lahaa iyo wاlcadama alcadama iyaduna waa weynidii weyi marka ilahay baa sifaadkan xaq u leh addoomuhuna markaa inay sheegtaan waa inay iska ilaaliyaan gaar ahaan waxa weeyaan kibirka
دعاء الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ويقول ملء السماوات وملء الارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
ducaaء الrafci ducadii la akriya marka laga soo toosaya min arukuuci rukuucda wuxuu odhanayaa samica allahu ilaahay waa ajiibay liman xamidahu qofka umahadnaqe amaana markaa samcigu waa ku soo arooray fi lqur'aan iyadoo looga jeedo bimacna alijaaba ajiibitaan oo samcigii baa yatadaman alijaaba waa maqlay waana ajiibay weyaan macno markaa ka ilaahay amaano ama mahadiya ammaantiisa iyo mahadiisaasi khasaaro noqon maysee ilaahay subxana wa tacaala waa ka ajiibaya rabbana yaa rabbana rabbiga walaka adiga ay alxamdu mahadi amaan o dhami kuu sugnaatay xamdan kaiira ee axmaduka waan ku amaanaya waan ku mahadinaya xamdan amaan kaiira fara badan oo ayiban wanaagsan oo mubaarakan fihi mid la barakeeye ilahi subxana wa tacaala uu barakeeyey marka labadan dikri ma la jamcinaya ma la koominaya marka rukuucu laga soo toosayo ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin qofka laysku haystaa waa maamuum kown oo imaamka dad tukinaye iyo ka munfaridka keliyii tukan tukanaya labada dikriba waa jamcinaya samic allahu liman xamidu waa dikru rab markuu soo toosayu odhanaya rabbana walaka alxamduna waa dikru lictidaal taagnida rukuucda ka dambaysa waa dikrigii lala imanayey ama la odhanayey waxaa la isku khilaafan qofkii maamuumkaa ee la tukinaya labadaba ma jamcinaya culimada qaarkood waxay leyihin ha labadaba isna waa jamcinaya labadaba waa odhanaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay ihahdeen maya maamuumku isagu wuxuu odhanayaa rabbana walaka alxamdu oo qura odhanaya samic allahu liman xamida odhan maayo waayo rasuulkaa yihi waidaa qaala alimaamu samic allahu liman xamida faquluu rabbana walaka alxamd waana masale markaa fiqiha xadiidkana waxay kaga jawaabeen culimada yihi waa jamcinaya waxana xadiidkani dee in imaamka la mutaabacaynaya ayuunbuu sheegayaa oo dee ay tahay in lagu daydo ka warami maayo wixii qofka maamuumka ahi uu akriyayey masalada xadiidkan looma keenin bay yidhaaheen mila asamaawaat xamdigaasi oo samooyinka mugooda iyo wa mila alardi dhulka muggii marka waa cibaara can alkafra badnaantiisa ayaa la muujinaya iyo wamaa baynama inta samooyinka iyo dhulalka udhaxaysa wa mila maa shay muggii laag shita aada doonto oo min shayin shaya bacdu intaa dabadeed samooyinka iyo dhulka iyo inta udhaxaysa dabadeed macanaa xad mala weyi ilaahay mahadinta iyo amaanta uu inaga mutaysta ahla hanaa iyo ahla hanaa ammaan lagu celceliye allaha xaqa u lahow iyo walmajd allaha sharafta ku sifaysanow macanaa almajdu waa asharaf walcadama waa nihaayat sharaf sharaf halka u dambaysa ayaa majdi leedaha axaqu maa qaala axaqu maa shayga u xaqsan ee qaala alcabdu addoon uu yidhaahdaa wa kullunaa dhammaantayana laka adiga cabdun addoon baan u nahaye waxa addoon yidhaahdo waxa u xaqsani waa allaahumma laa maanica wuxuu addoon yidhahdo waxa u xaqsan allaahuma yaa allahu ilaahayow laa maanica mid diidaa ma jiro limaa acdayta waxaad bixiso walaa mucdiya mid bixin karaa ma jiro limaa manacta waxaad diiddo wuxuu addoon idhaa taasaa u xaqsan oo ilaahay subxaana watacaala dee tawxiidkiisii baa ku jiray inuu yahay almutasarif fi lqown ka caalamkan isagu maamula walaa yanfacu anfici maayo daljaddi kii u saaxiibka ahaa qaninimo ninka adiga waxba kaaga tari maayo agtaada waxba uga tari maayo aljaddu haninimadi ka haniinimo ku sifaysan addunyada markuu jooga xoolo badan haysta taasi waxba uga tari mayso ilahay agtii wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa caruurtiina iyo maalkiinu toona ma aha ayuu le ilahi subxana watacaala mid yanaa ilaahay subxana watacaala idiin dhoweynaya oo aan sida loo kala caruur badan yahay iyo loo kala xoolo badan ilahay looguma kala dhowa markaa saddexdaa kelmadood aljaddu oo ah bimacna alghina iyo aljaddu waa bimacnaa nacam asharaf walcadama iyo aljaddu awowgiya waa isku lafdi malaa marka hore waxaan idhi aljaddu waa daalkiisu waa khafiif baan idhi sida saxiixa waa isku wada mid lakin waa kala macno duwanyi
دعاء السجود يقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح ويقول اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين ويقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره ويقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك
ducaa الsujuud ducadii ila akriyayay sujuudda dhexdeeda wuxuu odhanayaa markuu sujuudo subxaana waxaa xumaan ka nasahan rabbiya ama waxaa nasahaya rabbiya rabbigaygii alacla ahaa mid sareeya alaaa maraad saddex jeer buu odhanaya sareynta ilaahay subxaana watacaala aada xaaladaasi ku sifaysayna ana waxay tilmaamaysaa qofka tawaaduciisa ana qofkii aada isu dhul dhigay oo dhulka jiifsaday oo wejigiisii halkii u qiimo badnayd dhulka dhigay ayaa haddana ilaahay sareyn waxa weeyaan ku sifaynaya sareynta ilaahayna subxaana watacaala dee culuwu daadkii baa soo gelay ilaahay daata ahaan ilaahay subxaana watacaala makhluuqaadkiisa waa ka sareeya waa ka dhex baxsan yihi in badanna qur-aanka iyo xadiidka waa kusoo noqnoqotay waxaa kaloo soo gelaya culuw lqadr ilaahay sifa ahaan iyo sharaf ahaanna waa u sareeya culuw lqahrina waa soo gelaya awood ahaanna ilaahay waa u sareeya oo cid walba awooddiisu waa ka sareysa waxaa kamid ah adkaarta sujuudda subxaanaka ilaahu xumaan oo dhan baan kaa nasahaya allahuma ya allahu ilaahu rabbanaa ya rabbanaa rabbigayow wabixamdig iyadoo tasbiixdaa xamdina uu la socdo allahuma ya allahu ilaahu ikfir lii ii dembi dhaaf waxaa ka mida subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati wاruux oo horaan usoo fasiray oo rukuuciyo sujuuddaba dikrigaasi waa ka dhexeeya waxaa ka mid ah adkaarta sujuudda allahuma laka sajadtu ilah adaan kuu sujuudo bika aamantu adaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan kuu hogaansamay sajada waa sujuuday wejihii wejigeygii liladii allihii buu u sujuuday khalaqahu abuuray wa sawarahu ee qaabeeyey marka hore washaqa dilaaciyey samcahu maqalkiisa iyo wabasarahu aragiisa qofku dee waa malaafsan yahay marka hore xaalad buu soo maraa qofka bani aadamkahay si dee dhagax oo kale uu iska yahay oo meel meel dheer iyo meel meel ka godan aanu lahayn laakiin ilahi ba subxana watacaala suuradan iyo qaabka quruxda badan u yeelay walaqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim ina khalqa allahi kulahu xasan buu hi rasuulku calayh isalaatu wasalaam tabaaraka allah ilahay baa barake iyo khayr badnaaday axsanu lkhaaliqiin allahaasoo kuwa wax suureeya khaaliqiinta halka waxa loga jeeda almusawiriin kuwa wax sawira ka u wanaagsana laakiin khalqiga ilahay khalqigan makhluuqaadka loo tiiriyo waa kala duwan yihi oo khalqiga ilaahay waa iijaadu min cadam shay aan jirin buu ilahay jirsiiya ka makhluuqaadka loo nisbeeyeyna waa taxwiilu shay min suuratin ilaa suuratin ukhra waa in shayga qaab ay ka bedelaan oo qaab kale ay u bedelaan oo geedkii de waata albaabka laga dhigay khalqigoodu waa kaas laakiin waxaan jirin ma samayn karaan subxaana waxaa xumaan ka nasahan diljabaruut allah u saaxiibka awood wax uu ku muqooniyo walmalakuut mulkiga ballaarhan iskale walkibriyaa iskibrinta xaqa u ley walcadama weynidana leh ee ku sifaysan allahuma kfir lii ilaahu idhaaf dembi dembigee kullihi dhammaantii allahuma kfir lii idhaaf dembi dembigee kullahu dhammaantii diqahu kiisa yar wajilahu iyo kiisa weyn wa awalahu kiisa u horeeyey iyo wa akhirahu kiisa u dambeeya wa calaaniyatahu ka aan si muuqato u sameeyey iyo wa sirahu ka aan si qarsoon u sameeyey markaa marka hore si guud buu addoonku ilaahay dembi dhaaf u weydiistay mar labaadkana dee dembiyada noocyadoodu buu sii kala qaadqaaday haddii hadalkaa laysu soo celiyana wuxuu macnihiisu noqonaya horta addoonkiioo dembi qirtay ictiraafkuna waa bidaayatu atawba waa bilowgii tawbada dembi buu qirtay iyo isagoo ilaahay weydiistay inuu dembiyada oo dhan ka dhaafo oo aan waxba kaga tegin dembiyada kamida allahuma ya allahu inii acuudu waxaan magan gelayaa biridaaka sifadaada sifat ridaa raalli ahaanshaha ayaan ka magan gelayaa min sakatika macnaa cadhadaada oo ilahay sifaatkiisa waa la magan geli karaa waayo sifaatka ilaahay makhluuq ma aha acuudu bikalimaati اllaahi ataamaati min shari ma khalaq waa inoo socoto wa bimucaafaatika cafiskaagaan magan gelaya min cuquubatika ciqaabkaaga aan ka magan gelaya marka sifada sifadii kasoo horjeeday ee didka ku ahayd ayaa uu ka magan galay oo aridaa waxaa kasoo horjeeda asakط asakط alcafuna waxaa kasoo horjeeda alcuquba laakiin waxaa jira waxyaabo dee wax sifo kasoo horjeedo laga magan gala aanu jirin walihada buu caam yeelo uhi waacuudu bika adaanku magan gelayaayo minka adiga aan kaa magan gelaya oo ilaahay subxaana watacaala cid didku a kasoo horjeedo ilaahay laga magan galaa may jirtaa oo la odhan karo ciddaasay ilahay baan kaa magan gelaya ma jirto marka ilaahay subxaana watacaala ilahay baa laga magan galaa waa fafiruu ilى اllah ilahay ciqaabkiisii baad ka cararaysaa xaggaad u cararaysaa xagga ilaahay subxana watacaala laa uxsi ma koobi karo fanaan amaan caleyka adiga aan ku amaano oo xataa nebi maxamed baa alayh salaatu wasalaam sheegay maalinta qiyaame markuu carshiga hoostiisa ku sujuudo in ammaano iyo maxaamid aanu hore u aqoon markuu adduunyada joogay loo furi doono marka ilahay ammaantiisa ma koobi karno anta adigu kamaa asnayta si ad u ammaantay baa tahay calaa nafsika naftaada macanaa anuguse waxaan qiranayaa inaan caajiska oo aanan karin inaan ammaantaada koobo oo si dhamaystiran waxa wey inaan ku ammaano وqadr الlahi acظm وsulطaanhu acaz وصifaathu أktar وأkbar وfadlh وإxsaanhu أwsع وأsbq ducaaء اjalsa fadhigii ducada la akriyay beyna sajdateyn labada sujuudood udhaxeeyey wuxuu odhanayaa labada sujuudood fadhiga udhaxeeya rabi ya rabbi rabbigayow اkfir lii dembiga ii dhaaf ii dhaaf macneed waa maxay horta waa i asturo oo hay fadeexadayn iyadoo lafteeda nooc cadaabka kamida soo ma inuu qofkii dee intuu xumaan sameeyo haddana isaga ismuujiyo ama cid xumaanihiisa banaanka soo dhigta ilaahay subxana watacaala uu ku salido waa nooc min alciqaab igana dhaafo haygu ciqaabin rabbi kfir lii marka laba jeer buu xadiidu kusoo aroor labada jeer baa la odhanaya oo xadiidu xudayfa ibn lyamaan haddii markaa uu dee ka badiyo laba jeerna dhib male waayo fadhigaas iyo sujuudda rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay dee isleekaan jireen ba axaadiida kusoo aroortay oo qadra sujuudihi inuu fadhihi jiray labada sujuudood dhexdooda sujuudda rasuulkuna aad bay u dheereen dee markaa iskama fadhiyin adkaar buu akriya adkaar kale oo lama sheegine dee tanibuu ku celcelinaya bay noqonaysaa allahuma kfir lii buu odhanaya ilaahu ii dhaaf dembiga warxamnii ii naxariiso wahdini ilaahu hanuuni oo xaqa itus waafajina wajburnii ilaahu ikab addoon baanay dhacdhaciisa iyo dee jabkiisu uu iska fara badan yahay oo meel kastoo aan ka jabanay ama aan ka liito ilahu iga taageer wey waa caafini ilaahay ou ibaalmari balaayooyinka iyo masaa'ibta warzuqnii ilaahay ow arzaaq bifadlika wamanika warfacnii ilaahay derajo kor igu qaado asbaabta darajaadka sare lagu gaadhay igu arzaaq iimaankii iyo cilmigii naafica ahaa ee camalka saalixa wata yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat oo iimaan iyo cilmi camal saalixa uu ka dhasho midhihiisu ay noqdaan ilahay igu arzaaq weyaan macno ducaau sujuudi tilaawa sujuudda tilaawada ama akrinta qur-aanka ka dhalatay ducadii dhexdeeda lagu akriyayay marka sujuud tilaawa waa asujuud aladi sababuhu tilaawatu aayati fiiha sajda waa sujuudda ay sababteedu tahay akrinta la akriyey aayad ay sujuudi ku jirto mawaadicda markaa sujuudda qur-aan kusoo arooreyna shan iyo toban mawdic weeye oo laba ay ku wada jiraan suuraة اxaj sujuudu tilaawna salaad maaha sida raajixa wixii salaad loo shardiye looma shardiyo istiqbaal qibla iyo طahaaro iyo looma shardiyo adilo macnaha tusinaysa o dee kutubta fiqiga lagu daraasiyana waa jirta sajada waa sujuuday buu odhanaya wajihiya wejigeygii liladii allihii buu u sujuuday khalaqahu abuuray waana ku ammaanayay taas washaqad jeexay samcahu maqalkiisa mana dhegihiisa wa basarahu aragiisa bixawlihii ku jeexay oo xawl llahi subxaana wa tacaala waa maxay taxwiinu lilashyaa iyadoo wejigani uu siman yahay ayaa ilaahay subxana wa tacaala xaaladda ka bedelayo xaalad kale uu bedelay ee xawalahu min xaalatin ilaa xaalatin ukhraa wa quwatii awoodiisa ku jeexay tabaaraka allah ilaahdaa barako badnaaday axsanu lkhaaliqiin kuwa wax sawira ka u wanaagsan ahaa allahuma ya allahu ilaah uktub lii ii qor bihaa sujuudan sababteeda cindaka agtaada waxaad iigu qortaa ajran ajar sujuudan ajar iga sii wadac canii aniga iga deji bihaa sababteeda wisran dembi culays igu hayay qalbigayga iyo jidhkaygaba wajcalhaa lii waxaad iiga dhigtaa sujuudan cindaka agtaada dukran kayd kanzan ajar agtaada iigu kaydsan wataqabalaha mini ilaahu iga aqbal kamaa taqabaltaha saad uga aqbashay min cabdika addoonkaagii daawuuda markuu xiina khara raakican wa anaab wallahu aclam waaxkam bilahi towfiiq salى اllahu calى nabiyina mxamed wعalى alihi waصaxbihi waslama tasliima kahiira